warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
boqolkiiba sagaal shacabka soomaaliyeed waa barakace ama hal dhibic waa hal milyan iyo boqol kun oo qof oo soomaaliya ah ayaa barakaca ah oo maanta dalkeenna aan guryihii ay lahaayeen ama meelihii deegaanadooda ahaa aan joogin taasna runtii waxay xanuun weyn ku tahay annagoo dhanay nagu tahay ceeday nagu tahay waxay nagu tahay runtii wax ay tahay inaan ka murugoono oon ka tiiraanyono wax aan wixii aan ku tari karnana inaan ku tarno iyadoo taasan hadda ay soo badanayaan waa ogtihiin colaadaha yemen iyo kenya iyo meelo badan ka socda oo dadku ay ka soo laabanayaan maalin maalinta ka dambaysa